Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo kaalin muhiim ah kaga jira arrimaha horumarinta bulshada sida dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha. Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay doorka ay ka qaataan horumarinta ganacsiga iyo dib u dhiska dalka.
magacayga waa fartuun maxamed xool ganacsiga waxaa dharka iyo maacuunta haddana waxaan kusoo darsaday in bagaashan haddana ku dardaray wallaahi baahida keenta waxaa waa unbaa- unbaahi dadka u qabaan bagaashka marba inay weydiiyaan waxaa maysa waxaa maysa saa awda awda dadka macabiisha waxay gadan jira aan u keenay marka si ay- sife hal meel ay wax ugu wada helaan saas awdeeda u keenay wallaahi ganacsiga waan maxaan ku dhahay ganacsi fiican waaye waan ka faa'iidnay aan ku dhahay dharka waa nagala gataa annagana ilmaha ku arad baxsanaa annagaa ku arad baxno qofka qarabaan ka arad bixinaa marka shaqada ganacsi shaqada oo maxaan ku dhahay dharka ma xumo horumar waan ka sameynay aan nolosheeda ku maareeyey maxaan ku dhahay iyo noo- iyo dad badan noloshooda soo horumarka ma sameynin marka maxaan ku dhahay horumar waan ka sameeyey nafteeda ku maareeya nafyo kale badan aan ku maareeya waan ka arad baxnaa waan ku labisanaa wax walbaan ka sameysanaa waan ka cunaa waan ka cabnaa horumar aad u weyn aan ka sameysanaa alxamdulilah haweenka ganacsiga deegaanka de- qo- door weyn- aa weyn baan ku leenahay hadda ganacsatada markaa arag rag iyo dumar magaalada dumarkaa ganacsiga ku badan annagaa kaalin lixaal doo ka qaadana ganacsiga dadka ugu firfircoon ganacsadan waa dumarka ragga wax saa aad usii ganacsaday ma laha laakiin annaga maasha allah annagaa ku horeyna xagga ganacsiga magacaygu waa leyla shariif ciidruus waxaan ka ganacsadaa kareemaadka dumarka ayaan sameeyaa gurigeyga ayaan ku sameeyaa waxaa igu kalifay maadaama aa guri joogto ahay oo hooyo caruur haysata a ahay meeshaas waxaa ka arkay jaanis ah in aan anoo gurigeyga joogo shaqaysan karo waxyaabaha aa ka ganacsado waa kareemaadka dumarka isku qurxiyaan waxyaabo dabiici ah